إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacaddii islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahin dheeri ayaa ka soo baxaysa weerarka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga maraykanka ee laamo iyadoo toddoba diyaaradood lagu gubay wiil yar oo kubad ku cayaarayay garoon ku yaala magaalada muqdisho ayaa loo dilay gool u dhaliyey dartii munaasabad lagu maamuusayey arday ka qalingibisay mu'asasada alxikma ee magaalada jilib ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin iyo dadweyne badan xiisad siyaasadeed ayaa ka dhex taagan maamulka galmudug iyadoo uu sii kordhayo khilaafka warkeena waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan xubinta ganacsiga دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada oo waafaqsan shanta bisha koowaad labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan faahfaahin dheeriya ayaa ka soo baxaysa weerarka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga maraykanka ee ku yaala gobolka laamu arrimihii ugu dambeeyey ee dhacdadan waxaa si gaara ula socday wariyaheena cabdilfataax filibiin oo jooga istuudiyaha dhexe ee idaacadda islaamiga alfurqaan haye cabdilfataax salmaan aroornimadii hore ee saaka ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan guutada nafurayaasha ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay weerar xoogan ku qaadeen saldhigga ay wada degan yihiin ciidamada badda maraykanka iyo kuwa kenya islamarkaana uu ilaa iyo hadda oo kowdii duhurnimo lasii dhaafayo uu dagaal xoog leh ka socdo gudaha xeradaasi weerarka ayaa ka dhacay saldhigga ciidamada ee loo yaqaano simba kuna yaala deegaanka mandabaay ee gobolka laamu waxaa saldhigga ku sugnaa kolkii la weerarayay boqolaal ciidamo maraykan ah xarakada shabaabul mujaahidiin waxay horey u sheegtay in ciidankooda ay u suura gashay inay si qarsoodi ah u galaan gudaha shisheeyaha islamarkaana xoog ay ku jiiraan saldhiggaasi militari ee sida aadka ah loo ilaaliyo xogtan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku xaqiijisay bayaanno ay soo saartay balse bayaankeedii ugu dambeeyey ayaa waxa ay ku soo bandhigtay wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka bayaanka cusub oo uu soo saaray xafiiska warfaafinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa cinwaan looga dhigay dagaalkii mandabay weli waa uu socdaa iyo burburka toddoba diyaaradood bayaanka ayaa waxaa salmaanow lagu yidhi mujaahidiintu waxay si buuxda ula wareegeen qaybo ka mid ah saldhigga waxayna hadda ka qayb qaadanayaan dagaal culus oo ka dhan ah ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigga inkasta oo uu weli socdo weerarka ayuu haddana maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin waxa uu xaqiijiyey burburka toddoba diyaaradood iyo saddex gaadiidka militariga oo nooca qaaliga ah ee maraykanka bayaanka ayaa waxaa ku lifaaqan sawirada goobta la weeraray oo ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta shabaab sawirada waxay muujinayaan mujaahidiinta oo dab qabadsiinaya diyaaradaha ee haatan ayay iga soo hor muuqanayaan haddii aan mid mid u eego ee kan ugu horeeya ee koowaad waxa uu muujinayaa saldhig wada holcaya oo qiyaastii ee dayuurado badan oo gubanaya way ii muuqanayaan waxa kale oo la arkaya calanka tawxiid oo laga taagay saldhigga gudihiisa ayado qur-aan ah ayaa lagu lifaaqay sawiradan iyo qoraallo kooban oo faallo ka bixinaya ama qofkii daawanayahay uu wax ku fahmi karayo sawirka labaad isna waxa uu soo bandhigayaa dayuurado gubanaya iyo saldhigga qaybo ka mida oo isla ololaya kan saddexaad haddaan eegno mid mid looma ogaan karayo waxa gubanaya laakiin si guud ayuu gubasho usoo bandhigayaa sawirka xiga salmaanow diyaarad si toosa u gubanaysa iyo calanka tawxiidka oo ka agtaagan ayaa uu ku tusayaa haddaan soo qabto kan kale ee xiga agabyo gubanaya meel dhir ay ka baxayso ayaa uu ku tusayaa gaar ahaan agabyo militari waxaana isla goobtanna laga taagay calanka tawxiidka intaa wax dheer oo sawirka kale uu ku tusayaa dayuurado hoosta ka wada gubanaya oo holac sii deynaya ee korna ka bixinaya qiiq iyo uuro fara badan oo ishaysta farikamo qodna ee sawiradan oo runtii si aada ugu baahay baraha internetka mid ka xiga isna agabyo militari oo gubanaya ayuu ku tusayaa oo laga dheehanaya laakiin sawirada kale ugu xiisaha badan ayaa hadda soo baxaya ee dadku ay sida aadka ah ee baraha bulshada isugu weydaarsanayeen kuwii hore waxay ahaayeen sawiro uun ku tusaya dayuurado gubanaya saldhig gubanaya iyo waxyaabo la mida laakiin su-aalo ayaa ka iman karayay oo ah yaa gubay ama dhinacyada shisheeyaha ayaa bilaabaa beenin karayay oo oran karayay cilad bay nooga gubteen iyo waxyaaba la mid ah sidii horey loo arki jiray laakiin sawiradan haatan iga soo hor muuqda waxaa lagu tusayaa ciidamadii mujaahidiinta oo gacantooda ku gubaya ee dayuuradaha hadda waxaan arkayaa askari wata dharkii milatariga qorigiisii iyo booshkiisii mara guduudan ayaa wejiga ugu xiran oo dabcan astaan ciidamada ay isku fahmi karayaan ah dayuurad ayuu gacanta u saarayaa oo uu dab qabadsiinayaa sawirka kale ee xiga askari kale ayuu ku tusayaa oo dayuuradda gubaya intaa waxa dheer ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo meel fog laga arkayo ayaa lagu tusayaa waxa kale oo la arkayaa niman caddaan ah meel fog oo cararaya iyo dayuurad agtooda ka qiiqaysana waa la arkayaa intaa waxa dheer sawir kale oo dheeraad ah oo ciidamada mujaahidiinta ay kasoo muuqanayaan iyaga oo gubaya dayuuradaha sawirkan kale ee askari ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa diyaaradda laftigeeda waxa uu ka taagayaa calanka tawxiidka uu dhexda kaga qoran yahay marka sawiradan saamayn xoog leh ayay yeesheen tusaale ahaan kenyaatiga oo kale oo xaqiiqda aad uga fog warbaahintooda markii hore waxay qireen warbixinadoodana ay ku sheegeen in saldhigga la galay laakiin qiiq fara badan iyo waxyaaba aan la qarin karin oo baraha internetka la soo geliyay markay arkeen bay yidhaahdeen meelo shidaal ayaa gubtay iyo waxyaaba lamida iyagoo meesha ka saaraya dayuuradaha la gubay islamarkiina alkataa'ib ayaa soo bandhigtay sawiradii oo ka marqaati kacaya wixii dhacay iyo ciidankii mujaahidiinta oo gubaya diyuuradaha taasoo keentay fashil iyo fadeexad inay la kulmaan warbaahino badanna ay iska bedelaan wararkii ay qoreen qaarkood ay tiraan oo ay yidhaahdaan meesha dayuurado ayaa lagu gubay oo xataa hay-ado sirdoon ayaa qiray in dayuurado maraykanka looga gubay markii sawiradan ay arkeen taliska maraykanka xitaa africom way aamusi waayeen oo waa ay qirteen in xerada gudaheeda la galay waxayna sheegeen in khasaaraha soo gaaray ay dib ka soo gudbin doonaan haatan waxaa iga soo hor muuqanaya sawir ka marqaati kacaya xerada astaanteeda sarkaal maraykan ayaa ag taagan marka waxaa la yaab leh astaanta ay samaysteen ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ee badda laba kalluun oo afka isla gelaya salkana isku haya ayaa astaan ay ka dhigteen mid ka mida ee kalluunka waxaa lagu xardhay calanka kenya midna waxaa lagu xardhay calanka maraykanka saldhigana waxaa loo bixiyey cam simba taasoo muujinayso inay yihiin ciidamo xulafo ka ah dhanka badda iyo kalluumaysiga iyo xaalufinta khayraadka waxaadna la socotaa kenya in gacan weyn ay ka helaysa waayihii dambe maraykanka oo xataa dhowaan ee isbuuc ka hor madaxweynaha dowladda federaalk ayuu maraykanku ku amray inuu ka tanasulo dacwadii badda islamarkaana ee kenya si hoose loogu saxiixo qaybo ka mida badda soomaaliya marka saldhigan la weeraro ayaa qayb ka ahaa awoodaha dhiiragelinaya in kenya ay qaadato qaybo ka mida badda soomaaliya oo shidaal badan laga helay sida siyaasiyiintu ay sheegayaan marka hadda aan hadlayno war nagu soo dhacayo warqabadka waa qoraal salmaano weli xabaddu way ka soconaysaa saldhigga maraykanku waxay isku dayeen dhowr jeer oo sii horeysay inay xitaa dayuurado ee kula dagaalamaan mujaahidiinta oo dhowr gantaal ayay tuureen laakiin way adag tahay in ay hadaf rasmi ah beegsadaan mararka qaar waa laisku dhex jiraa ciidankooda iyo kuwa mujaahidiinta mararka qaarna lama ogaan karayaba oo meesha qiiq iyo uuro iyo hadba mataqaanaa waa la isdawmareynaya afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab sheekh cabdicasiis abu muscab oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ay nabad qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay howlahooda si habsami leh ay ku wataan baraha twitter-ka gaar ahaan ee kenya markaad eegto aad baa dadka ay u hadalhayaan dhacdadan kenyaatiga weliba intooda badan waxay leeyihiin maraykanka wuxuu noo soo siyaadiyey dagaallo iyo dhibaato hor leh waxaan codsan lahayn in maraykanka uu ka guuro saldhigaasi iyo hadallo kale ayay ay soo sheegayaan mujaahidiinta al-shabaab ee dhankeeda waxay ballan qaaday in khasaaraha nafeed ay soo gudbin doonto iyo wixii kale ay kusoo kordha insha allah hadba arrimahan wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan dhegaystayaasheenna kula socodsiin doonaa insha allah iyadoona cidda ay u furan tahay fariimaha s m s-ka idaacadda islaamiga alfurqaan ay si joogtaa u heli karaan hadba wixii soo kordha wiil yar oo kubad ku ciyaarigii garoon ku yaala magaalada muqdisho ayaa loo dilay gool u dhaliyey dartii haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya xog dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa fal dil ah oo habeen hore ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya falkan dilka ah ayaa wuxuu ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah oo u dilay wiil dhallinyaro ah oo weliba ka yar da'da qaangaarnimada ee shan iyo tobanka sano wiilkan ayaa loo dilay gool uu ka dhaliyey kooxa uu la ciyaarayey askari ka tirsan dowladda federaalka ah oo uu walaalkii iska mid ahaa kooxdii laga badiyey ayaa aad u xanaaqay wuxuuna shan xabadood ku dhuftay wiilkii goolka dhaliyey durbadiba waxaa goobta ku dhintay wiilkii dhallinyarada ahaa oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan cabdulaahi cusmaan kaas oo shalay meydkiisa la aasay magaalada muqdisho waxaa ka jira marin hamaamin badan dhallinyarada ayaa waxaa mustaqbalka looga luminayaa kubad iyo dhaqamo shisheeye iyadoo xaaladu gaartay heer lagu dilo munaasabad lagu maamuusayey arday ka qalingibisay mu'asasada alxikma ee magaalada jilib ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo dadweyne badan cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya xaflad heer sare ah oo ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad ayaa waxa ay shalay ka dhacday degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka xafladan ayaa waxaa lagu maamuusayay arday ka qalin jebisay markaska alxikma waxaana ay ka qalin jebiyeen maadooyinka kale ah caafimaadka iyo sidoo kale barashada kombyuutarka markaska ayaa soo bandhigay ardaydii ka qalin jebisay maadooyinkan waxaana munaasabada qaar ka mid a ardaydaas lagu guddoonsiiyey hadiyado iyo sidoo kale shahaadooyin farxadda munaasabada awgeed waxaa kelimado kala duwan ka jeediyey culimadii iyo sidoo kale mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii kasoo qaybgalay sheekh maxamed balli waxa uu ka mid ahaa culimadii halkaas kasoo qaybgalay wuxuu si gaara uga hadlay muhiimadda uu leeyahay markaska alxikma ciyaalkaagaa ku anfacaysa dariskaagaa ku anfacaysa muslimiintaa ku anfacaysa hablaha muslimaadka baad ku anfacaysaa laakiin caafimaadkii haddaad naftaada ku dhibti bal ka war oo aad tiraahday anugu gaaladii baan ku daaweynaya gaaladii baan kuwooda jajaban kabahaya gaaladii baan macnaha durahaya gaala raacyadii macnaha cilmigii adiga barar buu kuu keenay dhib buu kuu keenay waxaana la doonayaa cilmiga hadda labada shay oo yaalla ee xaasuubka iyo macnaa caafimaadku waa labada aan ugu baahi badannahay weeye haddaan ugu baahi badannahay waxaa waxaan ku jirnahay waa halgan waxaan ku jirnahay waa jihaad waxaanu ku jirnahay waa tadxiya waxaan ku jirnahay waa iska dhicin cilmiga aad baratay inaad islaamka ku anfacdid baa lagaa doonay munaasabadii lagu qabtay markaska alxikma ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jibisay markaskan haddaba ardaydan waxay inoo sharxi doonaan maadooyinkii ay dhiganayeen iyo sida ay uga qalin jibiyeen anigoo ka mid ah ardayda dhigata mu'asasada alxikma ka qalinjibinaysa maanta khaasatan qeybta kombyuutarka waxaan halkan mahad ballaaran uga celinayaa allah subxaanahu wa tacaala maanan imaanin awood iyo xeeladaan ana ku leenahay laakiin ilaahay ayaana waafajiyey kan bacdalaahi waxaan u mahad celinayaa mu'asasada alxikma iyo maamulkeeda waxaan si gaara ugu sii mahad celinayaa macallimiinta juhdiga nagu sii bixisay qaybtan xaasuubka inaanu fahano oo barano intaa ka bacdi waxaan meeshaan ku baranay oon ka fahanay waxyaabo fara badan awal hore maanan aqoonin kombyuutar iyo wuxuu yahay toona waxaan ka aaminsanay wax adag aan la barin karin laakiin markaan dhex gallay waxaan fahanay oo maxaan sheegaya aan baranay inuu wax fudud oo la baran karo uu yahay waxba waxaan ka baranay waxaa ka mid ah windowgii sida waarka sida excelka sida maxaan sheegay access power point waxyaabo fara badan baan meeshan ka fahanay aan ku baranay kombiyuutarka anigoo ka mid ah ardayda dhigata muwaasasada alxiimanka waxaan qeybta caafimaadka waxaana halkan kasoo jeedin doonaa qodob yar oo kooban ugu horeyn waxaan ka hadlayaa waxyaabihii aan soo baranaynay muddo sanada taasoo ah sida loola tacaalo bukaanka koo faastahaydoo gargaarka degdega laba anotimiga xubnaha biniaadanka saddex midwife oo mulisaa afar farmacology oo daawo barashaha shan diagnosis and treatment oo cudurada iyo daaweyntooda ilaa baa ku mahadsan ilaa baa ku mahadsan maanta oon joogno gabagabadii
haddii intaas ku gudbo waxyaabihii aan baranaynay ama qaybta annaga aan dhiganayna waxaa ka mid ah wuxuu ahaa combyuutarka barnaamijyada aan kusoo qaadanayna waa sida macnii hore uu sheegay ilaa ay dhowr barnaamijka kusoo qaadanay oo ka mid ahaa windowska oo ka mid ahaa waa sidoo kale excelki dhammaan si guud macalinka uu u sharaxay waxaan isdhihi karnaa marka la eego saan shalay ahayn iyo maanta marka cusub uga soo eega boqolkiiba boqol aada iyo aad baan u ugu liibaanay gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh maxamed abuu cabdallah waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka wuxuu ka hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo sidoo kale in bulshada ay taxadar gooni ah qabaan waxaan rabaa qadiyad yar oo soo kordhay oo digniina inaan bixiyo waxaa soo kordhay waayahan aan dareemaynaa ka maamul ahaan cudurrada khatartaah ee dalka la doonayo in lagu faafiyo inay soo galeen kiisas badan baan qaban cudurradaasi waxaa ugu horreeya cudurka idiska khatar badan baa jirta in runta la isku sheegana waa laga maarmaan waxaan qabanay ka wilaay ahaan ilaa iyo waxaan xasuustaa tobankiis oo ay dhisa waan qabanay degmada jilib keliya afarkiis oo ay dhisaan ku qabanay dad u dhintayna way jiraan oo rag iyo dumar baa iskugu jira kuwa naga cararay oo markay ay maqleen in loo yeeray kismaayo galayna way jiraan jamaama hadda naag intaasoo nin guursatay kiiskana laga helay waa loo yeeray markii loo yeeray ay dareentayna way carartay kismaayay gashay qatar taasaa jirta dadkii waxaan rabnaa marka isbitaalladoo dhan annagu waan u dignay cid allaale ciddii aan cudurkaas aan ku aragno annagu waan qabanaynay waxaanan u diraynay meelaha lagu daweeyo markaska halxikmaha ayaa faracyo waxa uu ku leeyahay walaayooyinka shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxaana wax ku barta dumar badan oo ka faa'iidaystay culumta kala duwan ee laga bixiyo markaska xiisad siyaasadeed ayaa ka dhex taagan maamulka galmudug iyadoo uu sii kordhayo khilaafka cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa inoo faahfaahinaya maamul goboleedka galmudug oo si daran u kala dantaalmay ayaa xaaladiisu weli waxay maraysaa meel cakiran madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo waayadan howlgab ka dhignaa ayaa dhowaan waxa uu shaaca ka qaaday in uu magacaabay guddi qorshihiis uu yahay in doorasho ay qabtaan waxaa guddigaasi uu lid ku yahay guddi kale oo dowladda federaalka horey ay u magacowday islamarkaasina ka shaqaynayay doorashada galmudug meelaha qaar xildhibaano ayaa la diiwaan geshay kuwo kalena iminka ayaa arrintooda lagu howlan yahay laakiinse guddiga cusub ee xaaf uu magacaabay ayaa waxa uu muuqdaa in culays horleh uu ku soo kordhinayo arrimaha siyaasadda ee maamulka galmudug xaaf ayaa dhowaan gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaas oo uu ka bilaabay ololaha la xiriira in doorasho uu qabto dowladda federaalka ayaa qorshaheedu waxa uu ka socdaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud in muddo ahba waxaa jiray muran la xiriira doorashada galmudug waxaana jira murashaxiin badan oo u tartamaya xilka madaxtinimada laakiinse waxaa xusid mudan inay jiraan xubno dowladda federaalka ay gaar u wadato oo ay doonayso in meesha ay ku soo baxaan gaar ahaana ninka qabanaya xilka madaxweynenimada lama oga doorashada xaaf uu qabanayo inuu asigu mar kale isku calaama saari doono oo uu odhan doono aniga ayaa mar kale ku guulaystay madaxtinimada galmudug iyo inuu cid kale barigantaali doono ma jiraan wax tanasulaada amaba isu soo dhowaasho ah oo ay samaynayaan dhinacyada isku haya maamul samaynta galmudug halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan go'doominta ay yuhuuddu ku haysa khaza oo burbur ku haysa dhaqaalaha filistiin sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa jirgaankeeda maanta la iibinayay sagaal iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waxaa la iibinayaa labaatan iyo laba dollar dhibic labo beriiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka nuuciisa xamsaha uu maanta suuqa bakaaraha ka yahay soddon iyo siddeed dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa maanta la iibinayaa kartuunkeedii lix dollar dhibic labo makaroonida nooca yaryar kartuunkeedii waxaa la iibinayaa lix dollar iyo bar baasta balballaar oo iyaduna laga keeno waddamo kala duwan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay lix dollar iyo bar timirta nuuceeda v i b da loo yaqaan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay toban dollar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo kow dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar iyo bar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic labo markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah dhibaatooyinka gumaysi ee yuhuuddu ku hayso falastiin waxaa kuwooda ugu waaweyn ka mid ah dhaqaale burburinta taasoo ujeedkeedu tahay in muslimiintaasi laga dhigo fuqaro gacmaha horsada yuhuuddu waxay xidheen warshado wax soo saaro oo ku yaalla khaza mid ka mid a saxafiyiinta halkaa wararka ka soo tabinaya oo hortaagan warshad xoog lagu xidhay ayaa wuxuu yidhi amarka maxkamadeed wuxuu xidhay warshaddan milkiiluhu wuxuu aruursaday deymo waxaana lagu qasbay inuu kala diro shaqaalihiisa markaa shaqadu faa'iido uma laha warshadaha qarsoodiga ah ee guryaha ku yaalla ee marinka khaza taas oo sabab u ah go'doominta yuhuudda iyo xayiraadaha saaran soo dejinta iyo dhoofinta xaqiiqadu waxay sheegaysaa in ka badan shan boqol oo warshadood in lagu xidhay khaza intii lagu guda jiray sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka dad badan ayaa ku shaqo waayay dhibaatooyinkan arrimahan oo dhanna waa tilmaamooyin muujinaya in marinka khaza uu gaaray burburka dhaqaale oo weyn dukaanno badan ayaa xirmay kadib markii ay duruuf soo wajahday khaza waxaa ku dhacay mid ka mid ah heerarka ugu saboolsan adduunka maadaama ay gaarayso toddobaatan iyo shan boqolkiiba in ka badan hal milyan oo filistiiniyiin ahna waxay noqdeen sidii ay yahuuddu rabtay oo waxay ku tiirsan yihiin hay-adaha shisheeye sababtan oo dhan oo ay mas-uul ka tahay go'doominta yuhuudda ee marinka khaza ayaa soo jiitamaysay wax ka badan saddex iyo toban sano qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa arrintan kunaas nuujinaya maamulka yuhuudda hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo qawaaniinta u qoran qaramada midoobay ayaa ah kuwa aanan shaqayn markii ay dhibaatadu dul saaran tahay muslimiinta iyadoo taa beddelkeeda aad arkayso inaysan hal bil xitaa raalli ku noqon karin in la go'doomiyo dad aan muslimiin ahayn intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiina aad ku mahadsantihiin